ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda foosiyo yuusuf xaaji aadan oo maalmahanba booqasho ku joogtay magaalada nairobi ayaa ka warbixinaysa kulamo ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kenya marwo aamine maxamed waraysi gaara oo ay laanta af soomaaliga ee v o eda siisay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay kaga hadashay heshiis wax wada qabsi ah oo ay labada dal wada gaadheen iyo weliba sidii qaxoontiga soomaalida dib loogu celin lahaa dalkooda wariyaha v o eda ee magaalada nairobi maryan maxamuud barre ayaa waraysigaasi la yeelatay wasiirka waxaana ugu horeyn weydiisay faahfaahin inay ka bixiso heshiiska ay labadaasi dhinac gaadheen bismillaahi raxmaan iraxiim wasiiradda cusub ee aamina ee dhegayga ah waxaanu kulanay marar badan iminka dhowr cishaan magaalada joogay waqti dheer baanu isu helay aanu dhinac walba ka eegno labada dal sidii la isugu soo dhaweyn lahaa iyo wixii wax laga qaban lahaa iyo haddii ay jiraan waxyaalo fara badan oo maaragtay qodxaha laga saari lahaa waana dhammaynay waan isku afgaranay waxay kusoo dhammaatay heshiis qiimo badan leh oo muddo la sugayey oo ah j c c ama joint cooperation commission in la sameeyo guddi ka talisa labada dal xidhiidhkooda sidii loosii hormarin lahaa xagga dhaqaalaha xagga qaxootiyada xagga xuduudaha ma garanaysaa iyo waxyaalaha la halmaala technicalka traininada waxbarashada iyo waxyaalaha fara badan oo maanta dalku u baahan yahay waxaanu aada ugu faraxsanahay heshiiskaas ayadoon labadeedaba ku faraxsannahay inaanu saxeixnay waana horumar weyn oo ma garanaysaa nabadgelyada ku jirta oo maanta baahi weyn loo qabo oo labada dal ay gaadheen
waa tahay dhinacan qaxootiga markaan eegno waxaan ka warhaynaa ama aada heshiiska ku gaartay in dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga oo kale dib loo celiyo arrintaas waad isku afgarateen sooma qaxootiga muddaa laga hadlaayay dabcan dadkani dalkoodii inay ku noqdaan weeyaan laakiin maaha mid imika ah oo imika la rarayo lala yaacayo ma aha waxaanu shir weyn sameyneynaa bisha sebtembar ilaahay hadduu ka dhigo waqtiyada bilowgeeda haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu isla garanay dadkani dhibaato badan bay ku qabaan meeshan qaar baa ku dhalay ku dhashay ku guursaday caruuro kale kusii dhalay awow ku noqday marka dad dalkoodii u hilowsan u baahan inay nabadgeliyo iyo xuquuqdoodii bini-aadanimo helaan weeyaan waxaanu markaa isla garanay kenyana culays badan annagoo mahad badan ugu hayna iyo wanaag badan dadka milyanka ah ee ay hayeen ilaa lix boqol oo xeryaha ku jira iyo afar boqol oo magaalooyinka jooga in lagu celiyo dhulkoodii laakiin aan ahayn celin la raraya mar keliya ee ay tahay in si miyir qabta oo sidii suuragal ah ee macquula ay dadkuna ku raalli yihiin kolba in loo qaado la dejiyana loona uruuriyo dhaqaale ay ku degaan waayo iskuulle u baahan yihiin guryo u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin dad layska qubayo unoo habqana maaha waxaa weeye si nadaamsan in loo habeeyo waa tahay arinta la xiriirta dibcelinta qaxootiga ma codsi ka yimiday dhinaciina dowladda soomaaliya oo doonaysa in dadkeedii loo celiyo mase kenya ayaa idinka codsatay oo idinku wargelisay uu ka yimid dalabka ah in dadkiina aada la baxdaan kenya run ahaantii muddaba way nagala hadlayeen arrinkan annaguna waa u garawnay waxaan ugu garawnay waayo dad intaa leeg oo ma garanaysaa baahida intaa leeg qaba inay maaragtay waxaan jecel lahay annagu codsigooda kadib dadkani inaanay dhaqan u noqonin qaxootinimadu oo ay ilaa labaatan sannadood bay xeryaha ku jireen intaa ka badan waa xaqdarro iyo xuquuqdoodiiyo ay waxu dhimayso sidaa awgeed waa la garanay waa ku raacnay waana la wadnaa dadka qudhooda shirarka dee intooda waaweyn ee ay soo wakiishaan waa laga soo qeybgelin doonaa marka laga hadlayo dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intooda ugu badan waa dad xataa aan awoodin nolol maalmeedka oo iyagaa la siiyaa wixii cunaan iyo wixii cabaan iyo meelay jiiftaan marka la yiraahdo dadkii marka kenya hanaga hanalaga saaray tira dadkan duruufahii shalay meesha keenay nabadgelyada ka sukoodaad xagga dhaqaalaha aada uga liitaa maqramada midoobe ayaa sii wadaysa gargaarkoodii xataa hadday kenya ka tagaan mise dowladda soomaaliya quudinayso idinka awooddaas kale dowladda soomaaliyeed awood ma laha ay maanta ku quudiso dad milyan oo ay soo xarayso maalaa lasoo wada xarayn karo mar waa in horta meelahay degi lahaayeen laga shaqeeyaa waa in dadka baaritaan xoog leh goboladai ka yimaadeen meelahay ka socdaan maxay qabsan karaan maxaa lala qaban karaa waa mashruuc ballaadhan oo aada u weyn intaa waqtiga ay meelaha ku jireen dee waxaa soo waday un s hay-adda qaxootiga laakiin iminka waa howl u taala dowladda soomaaliyeed intaa in la gacanna way nagu siinaysaa u n c r iyo caalamkuba sidii dadkani u degi lahaayeen ee iyagoo degan dhulkoodii oo nabad ku haysta ay u noolaan lahaayeen noolmaal maalmoodkoodana u heli lahaayeen waa tahay dhinaca arrimaha jubbooyinkaan jeclahay inaan ku weydiiyo inkastoo urur goboleedka igar shirkiisii ugu dambeeyey la isku raacay in dowladda soomaaliya maamul dhisida looga dambeeyo haddana maamulo ay dowladda bahwadaagihiin oo puntland ay ka mid tahay ayaa si aada ula dhacsan maamulkaas iyo sidiisa in loo daayo in dadka in loo daayo wixii ay samaysteen waxa ay dowladdu diidan tahay maxay tahay dowladda soomaaliyeed waxay diidan tahay ma jiro oon ka ahayn in constitutionka lagu dhaqmo in barnaamijka ma garanaysaa de gobolada soomaaliyeed oo de tirada ka badan oon ahayn jubbooyinka keliya lagu dhaqayo in lagu wada dhaqo inay qof waliba dadka intii doonayo uu doorto raalli bay ka tahay dowladda soomaaliyeed cidna cid laguma qasbayo laakiin in brocesski caadiga ha la maro oo dadku ay dadkoo dham inclusive ay tahay meel dadkoo dhami ku midaysan yihiin ayay dowladdu rabtaa dowladdu waxay rabtaa dalkoo nabada jaarkoo nabadda helaa iyadoo dalku horumar gaadho oo hore u socdo madaxda dadku ay doortaanna dowladdu ma hor joogto
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya marwe foosiye yuusuf xaaji aadan oo magaalada nairobi ugu warramaysay wariyahayaga maryan maxamuud bare halkaad naga dhegeysanaysaana waa washington